iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee matayos shayddaan baa isku dayey inuu ciise duufsado goortaasaa ruuxu ciise cidlada u kaxeeyey in ibliisku jarrabo oo goortuu afartan maalmood iyo afartan habeen soomanaa ayuu dabadeed gaajooday markaasaa duufiyihii u yimid oo ku yidhi haddaad tahay wiilka ilaah dhagaxyadan ku dheh kibis noqda laakiin wuu u jawaabay oo ku yidhi waa qoran tahay dadku waa inaannu kibis oo keliya ku noolaan laakiin waa inuu eray walba oo afka ilaah ka soo baxa ku noolaado markaasaa ibliisku magaaladii quduuska ahayd geeyey wuxuuna saaray munaaradii macbudka oo ku yidhi haddaad tahay wiilka ilaah hoos isu tuur waayo waa qoran tahay malaa'igihiisa ayuu amri doonaa oo gacmahooda ayay sare kugu qaban doonaan inaanay cagtaadu dhagax ku dhicin ciise wuxuu ku yidhi haddana waa qoran tahay rabbiga ilaahagaaga ah waa inaad jarrabin haddana ibliisku ayaa buur aad u dheergeeyey wuxuuna tusay boqortooyinka dunida oo dhan iyo ammaantooda wuxuuna ku yidhi waxyaalahan oo dhan waan ku siinayaa haddaad sujuudid oo i caabudid markaasaa ciise wuxuu ku yidhi shayddaan yahow bax waayo waa qoran tahay waa inaad caabuddo rabbiga ilaahagaaga ah oo waa inaad isaga keliya u adeegto markaasaa ibliiskii ka tegey oo waxaa u yimid malaa'igo wayna u adeegeen ciise wuxuu degay kafarna'umtii galiili markuu maqlay in yooxanaan la qabtay ayuu galiilii ku leexday oo intuu naasaret ka tegey wuxuu yimid oo degay kafarna'um tan badda agteeda ahayd oo ku jirtay sohdimaha sebluun iyo naftaali inay noqoto wixii nebi isaayos lagaga dhex hadlay isagoo leh dhulka sebluun iyo dhulka naftaali xagga jidka badda webi urdun shishadiisa galiilii quruumaha ka mid ah dadkii fadhiyi jiray gudcurka ayaa iftiin weyn arkay kuwii fadhiyi jiray dalka iyo hooska dhimashadana iftiin baa u baxay bilowgii wacdiga ciise markaas dabadeed ciise wuxuu bilaabay inuu wax ku wacdiyo oo yidhaahdo toobadkeena waayo boqortooyadii jannadu waa dhowdahay ciise wuxuu u yeedhay xertiisii u horraysay markuu badda galiilii agamarayey wuxuu arkay laba walaalo ah simoon kii butros la odhan jiray iyo andros oo ahaa walaalkiis iyagoo shabagga badda ku tuuraya waayo waxay ahaayeen kalluumaysatayaal oo wuxuu ku yidhi isoo raaca waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka tillaabta markiiba intay shabagyadii ka tageen ayay raaceen isagii markuu meeshaas hore ugu socday wuxuu arkay laba kale oo walaalo ah yacquub inasabedi iyo walaalkiis yooxanaa iyagoo aabbahood doonnida kula jira oo shabagyadoodii hagaajinaya wuuna u yeedhay markiiba doonnidii iyo aabbahood way ka soo tageen oo way raaceen ciise wuxuu ku wareegay oo ka shaqeeyey galiili ciise ayaa galiili oo dhan ku wareegay isagoo sunagogyadooda wax ku baraya oo injiilka boqortooyadii ku wacdinaya oo bukaan oo dhan iyo cudur oo dhan bogsiinaya dadka dhexdiisa warkiisuna waa gaadhay suuriya oo dhan oo waxay u keeneen kuwii bukay oo dhan oo cudurro kala cayncayn ah iyo silic qabay iyo kuwo jinni qaba iyo kuwo suuxdin qaba iyo kuwo curyaan ah wuuna bogsiiyey waxaana raacay dad badan oo ka mid ah galiili iyo dekabolis iyo yeruusaalem iyo yuhuudiya iyo webi urdun shishadiisa